munaasabada kowda luulyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland oo uu hogaaminayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha jubbaland oo halka kasoo jeediyey ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabada kowda luulyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka soomaaliyeed waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan lixdan iyo lixdan iyo afar sana aan hadda ku dhex jirno waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka bedelan aan u hadlo waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka soomaaliyeed haystaa marka aan ka soo qaadno kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii rabitaanka mujtamaca soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankaan aan xuseyn laga saarayay sidee buu ahaa mujtamaca soomaalidu maanta saalkee buu maraya waa su-aal waxaan hubaa maba dhacaysee maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilligaa halgankan soo jiray maanta ay wax xaaladda ay ku jira ay arki lahaayeen waddanku inay noloshooda iyo cidhiiri badan dareegi lahaayeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabada kowda luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka mudug dhulaad isku qabsataanna ma jiro waxaad isku laysaanna ma jire dagaalka joojiya waa ceeb in laga xishooda u baaha dowladdu ha dhex gasho odayaal ha loo diro cidda gargarana ilaahay baa odhanaya halala dagaalamo halala dagaalamo ciddii diidda maslaxada cidda maslaxada diidda ilaahay wuxuu leeyahay kala dhex gala hadday direen qolada diidda la dagaalama war haddaan aad isku qancin weyne aan dagaal isku qancino oo dadkeenna aan kala celino war ilaahay ka cabsada oo ilaahay ha laga xishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda dib ha ugu soo noqoto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo